bismi illaahi raxmaan raxiim intaa xogayuu sheegay waxaan ku darayaa oo aan halkan ka caddaynayaa markii aanu aragnay xeerka qabyo qoraalka hor yaalla golaha wakiilada ee saxaafadda inuu yahay mid lid ku ah oo ka soo horjeeda distoorka qaranka iyo xeerka number twenty seven ee laba kun iyo afartii uu ka soo horjeedo waxaa kaluu lid ku yahay oo meel kaga dhacayaa xeerkan asxaabta iyo xisbiyada oo ah inuu inuu inuu ka soo horjeedo inloo inuu leeyahay warbaahinana yeelan karaan lagu tirtirayo kaasina wuxuu lid ku yahay xeerkaa ayuu lid ku yahay marka waxaan u arkaynaa xeerkan meesha yaalla xeer laga soo miinguuriyey xeerarkii kuuba oo aada og tihiin halka ay ka taagan tahay saxaafadda iyo dimuqraadiyadda waxaanan leehay madaxweyne siiraayo ma waxaad noqotay madaxweyne castra ayaad noqotay waa maxay saxaafaddan aada madaxa kaga taagan tahay sawtii xilka kuu dhiibtay ee sidaa la sheegay ilmada kaa tiraysay ma aha waa maxay saxaafaddan maalin walba ama suuqa lagu laynayo ama lagu qabsanayo ee qalabkeeda lagu haynayo iminkana dee xeer lid ku ah xeerarkii wadanka ayaad imikana meesha maraya marka waxaan leenahay waan ku cambaaraynaa xukuumadda arrintaa ay meesha xeerkaa ay wado waan ku cambaaraynaa